waxaa magaalada hargeysa kulan ku yeeshay madaxweynaha maamulka isugu yeeray somalilan cabdiraxmaan cero iyo safiirka xabashida itoobiya u fadhiya magaaladaasi kulankan ayaa waxaa cero ku wehelinayay wasiirka arrimaha dibadda ee maamulkiisa waxaana ay sheegeen in ay ka wada hadleen labada dhinac arrimo kala duwan oo ay ugu muhiimsan yihiin iskaashiga labada dhinac iyo joogteynta kulamada labada dhinac war-saxaafadeed kooban oo kasoo baxay xarunta madaxtooyada maamulka somalilan ayaa lagu sheegay in kulanka uu kusoo gabgaboobay si wanaagsan kulanka ay magaalada hargeysa ku yeesheen safiirka itoobiya ee somalilan iyo madaxweynaha maamulkaas ayaa kusoo aadaya xili maalmo ka hor wasiirka arrimaha dibadda yahuudda iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya ay ku kulmeen magaalada adis ababa wasiirka arrimaha dibadda maamulka yahuudda ayaa sheegay in itoobiya ay tahay saaxiibka dhow ee maamulka yahuudda waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in qorshaha maamulkooda uu yahay sidii ay door weyn ugu qaadan lahaayeen xaqiijinta riyada iyo guusha itoobiya islamarkaana ay u xoojin lahaayeen xiriirka soo jireenka ah ee labada dhinac wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya ayaa geeskiisa soo hadal qaaday walwalka ay ka qabaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu sheegay in labadooda maamulba ay khatar ku yihiin isagoona tilmaamay sidii ay itoobiya uga go-an tahay xoojinta iskaashiga iyo amniga ay la leeyihiin yahuudda itoobiya ayaa geed dheer iyo mid gaabanba u saaran sidii ay ku xaqiijin lahayd hergelinta damaceeda gurracan ee ay ku doonayso qaybo ka mid ah badaha soomaaliya gaar ahaan xeebaha dhacadhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan